sidaad idaacadayadii shalay iyo xalayba ku maqasheen aqalka hoose baarlamaanka soomaaliya ayaa u codeeyey in muddo aan ka badnayn laba sano ay xilka sii hayaan hay-adaha dowladda federaalk ee soomaaliya si doorasho toosa dalka looga qabto qaraarkan uu baarlamaanku ansixiyey qodobkiisa shanaad ayaa guddiga doorashada ee madaxa bannaan u celinaya mas-uuliyadda ah inay dalka ka qabtaan doorasho qof iyo cod ah taasoo qarsoodiya oo madax bannaan muddo aan ka badnayn laba sano oo ka bilaabata marka uu madaxweynuhu saxeexo sharcigan haddaba sidee ayaa bulshada rayidka ee soomaaliya ay u aragtaa tallaabadan wariyaha v o eda magaalada muqdisho cabdiqaadir maxamed cabdulla ayaa arrintan weydiiyey cabdulaahi maxamed shirwac oo ka tirsan bulshada rayidka ee soomaaliya
arrintan maanta dhacday waxa weeyaan waxaa lagu sifayn karaa yacni afgembi dad oo muddo xukunka ciil u qabay ay samaynayaan oo kale ayaad u samaynaysaa saas waxaan u leeyahay waddanku wuxuu ku jiraa xaalad bini aadannimo oo khatar ah oo hay-adaha adduunyada iyo dhammaan dadka soomaaliyeed ay u qaylinayaan oo ay leeyihiin dadka soomaaliyeed wuxuu u baahan yahay raashin wuxuu u baahan yahay biyo wuxuu u baahan yahay iska daa caafimaadkii iyo waxbarashadii iyo xaalad bini aadannimo ayaa hadda lagu jiraa ilaahay roob hana siiyo arrintani waxay ka dhigan tahay khamaar siyaasadeed kii ugu waalaa ayay ayay ka dhigan tahay waana dhinacyar badanna waa laga duri karaa aan u malaynaya anugu sharci yaqaan maahay waxa weeyaan waxaa jiray go-aan labada aqal oo wada joogaa ay gaareen oo ah ay ku ogolaadeen in wadanku uu aado doorasho dadban
maxay kula tahay in go-aankan soo dedejiyan golahu gaaro waa waxaa weeyaan baan u malaynayaa fulaynimo siyaasadeed waaye wax kaloon aniga ku fasiri karo malaha gogol baa fidsanayd madaxweynuhu uu dhigay oo muxuu ahay la isugu tegey oo maalin dhoweyd haddana xoogaa yar tashiish uu galay waxaa laga shaqaynayey intayda igu maqaalaha in gogoshi lagu noqdo hadda marka arrintaani arrin loo fadhiyaba maba ahaynbaba dheeraysasho waana waadna aragtay adduunyada oo dhan waxay ka digeen saddex arrimood in la dheeraysto in doorasho dhinac yaacayda la sameeyo in qolo keligeed ay doorasho samayso marka taasi waxay gogoldhig u ahayd in madaxda soomaaliyeed ay wada hadlaan mucaaradka iyo maxaafidku inay wada hadlaan laga wada shaqeeyo wax waddankan soomaaliyeed qalalaasahaas aadaminimo kan siyaasadeed kan amni laga saaro waddanka waxaasoo dhamma gogoldhigu u ahaayeen sababtaas ayaan u leeyahay waxa maanta dhacay wax la filayey ma aha waa dad baqaya oo kaleeto camal waxay sameeyeen ayay u eg tahay
go-aankan wuu gaaro golihii shacabka aqalkii sare dabcan qayb ka ma ahan maxaa idinla gudboon dadka dareen noocay baa qabtiin dadku cabsi bay qabaan laakiin anugu waxaan dhihi lahaa dadku cabsi bay qabaan wixii waddankan ka dhacay bay og yihiin ilaahay naguma celiyo arrintaanina waxay muujinaydaa maanta dowladda dhexdeeda yacni ciidankii amnigu siyaasaddii ayaa laysku hayay hadda hayntii siyaasadda ayaa waxay u gudubtay sida muuqata ciidamada dhexdeeda ayay u gudubtay marka taasi waxay muujinaydaa khatar hor leh oo siyaasadda laysku hayay laakiin amniga layskuma haynin taliyihii gobolka banaadir oo muxuu ahay dadka ugu hubka badan ama ugu ciidanka badan ama ugu yacni xayndaabka weyn ahaa in maanta uu yimaado baarlamankii hor istaago waxay muujinaydaa waxa baarlamaanku u fadhiisanayo welwelka laga qabaa inta uu la egyahay ayay muujinaydaa marka waa way sii ballaaratay khilaafkiibaa la sii ballaartay meel cusub ayuuna gaaray marka saraakiisha ciidamada waxaa la gudboon inay qaataan go-aan ah in aysan siyaasadda soo gelin oo annaga shacabku iyo bulshada rayidka ahi waxaan ugu baaqaynaa waxa weeyaan inay siyaasadda bannaanka ka joogaan amniga waddanka inay xoogga saaraan inay xoogga saaraan midnimada waddanka inay xoogga saaraan waxyaabaha hadda go-aankan degdega ahi uu halista geliyey ayaa iyaga laga rabaa inay gaaraan marka xil weyn ayaa fuulaya saraakiisha ciidamada hogaamisa maanta wixii laga bilaabo qof walba oo soomaaliyeedna xilkaasi uu saaran yahay waayo waa inaan ka shaqaynaa waddankaani inuu mid ahaado inuu hore u socdo in siyaasiyiintu ay had iyo jeer wada hadlaan qoriga hoos loo dhigo muxuu aha caqliguna uu shaqeeyo xaggee laga aadaya meeshan meeshan waxaa laga aadaya horta meeshii ilaahay noogu talagalay ayaa laga aadayaa meeshan waa in laga aadaa in teendhadii lagu noqdo kaasi waxau ahaa cabdulaahi maxamed shirwac oo ka tirsan bulshada rayidka oo u warramayey wariyaha v o eda magaalada muqdisho cabdiqaadir maxamed cabdulle